waxaad og tihiin dagaal in lagu jiro waxaad og tihiin shabaab iyo annaga waxaan ahayn xabad inaynan naga dhexaynin waxaad og tihiin madaxweynaha inuu ku baaqay in cir iyo dhulba laga weerari doono haddana dad shacab ah oo meelaha taaganoo shabaab meel lagu duqeeyey baa wax naga soo gaareen lehaa la maqlaa shabaab meel lagula dagaalamay inay haddana ay maaragtaa xoolaheenaa joogay inay leeyihiinaa la maqlaa shabaabkiibaa dadkii soo dhex maraayo inta dharka kasoo siibo wuxuu leeyahay waa waa lana garaafeeyey war shabaab meeluu joogo iyo meeluu ka dhow yahay ka fogaada wakhti dhow wax weyn oo weyn oo aynan filanaynin baa shabaab ku dhici doono meeluu shabaab joogo dhibaatiyay kugu gaarin war cirkaa lagaa duqaynaa ma qarsanayno waxaan soo ridayno ma qarsanayno oo dhulkaa liidinka duqaynaa waxaad arkaysaanoo huba meeshaan yaalo shabaabaan u samaysanay iyo cadow dibadda ah iyagaa lagu ridaa meelay wax ka soo gaari karaanoo garaafo kaa soo gaari karto xoolahaaga ka fogayso oo ceelay iyaga lagu duqayn rabo ama iyago ay bii kasoo doonanayaan ka fogow oo guri ay iyaga soo galeen ilmahaaga ka kaxayso war cafis meeshaasi male shabaabaan ag joogay waxbaa igu soo dhacay maxay ii gaareen cafis male war boqol jeeraan dignay oon waa hadalnay oon waan sheegnay war shacabkayga ha laga fogaado meel